waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xanuunka coronavirus oo sidoo kale loo yaqaan covid nneteen waxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay qeybaha nolosha malaayiin qofna waa uu saameeyey hadday noqoto dhanka caafimaadka dhaqaale iyo weliba shaqooyinka wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay dhanka cibaadada iyo gudashada waajibaadka diimeed sheekh cabdikariin cabdisalaam ciise wuxuu ka mid yahay culummada degan magaalada melbourne sidoo kalena dadka u qaada xajka iyo weliba cumrada sheekh cabdikariin arintan ama xanuunkan sidee inii saameeya howlihiini
walaal waa mahadsan tahay asalamu calaykum waraxmatullahi dhammaantiin dhegeystayaashaada aada iyo aad baan u salaamayaa ilaahay subxaana watacala waxaan ka baryayaa in uu maaragtay xanuunkan ilaahay naga dulqaado runtiina xanuunka waxaaba ka daranba cabsida cabsida laftirkeedaana xanuun oo ilaahay subxaana watacaala waatuu ugu manaystay ummadda oo maaragtay reer quraysh ugu manaystay inuu ilaahay subxaana watacaala ka dulqaaday maaragtay macnaha naqdintii iyo cabsidii haysay oo suuratu quraysh ay ka hadlayso aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf ilaahay subxana watacaala hanaga magangeliyo cabsida runtii dee xanuunkani waa xanuun adduunka o dhan saameeyey meeluhu saameeyeyna waxaa kamid ah uu dhulkii barakaysnaa oo dadku ay cibaadada u aadi jireen arkaantii islaamka rukniga shanaad lagu soo gudan jiray oo xajka ahaa sidoo kalena dadku u aadi jireen cumrada sidaad og tahay ama dadku la socdaan waxaa kasoo baxay dowladda sacuudiga awaamir iyo amaro lagu joojinayo cumrada xajkana ilaahay hadda waa laalan yahay isaga wakti dheer baa ka haray laakiin kolleyba dee hadduu xaaladdu sii socoto laftarkiisu in la joojiyo unbay noqonaysaa sababtuna waxa weeye dee dhib dhibta ka imaanaysa ummadaas isku imaanaysa weliba sanadkan sacuudigu wuxuu xajka iyo cumradaba expectationkiisa ama dadka imaanaya aada iyo aada bay u laba jibaarmayeen sababo jiroo badan sida fiisooyinkiio la fududeeyey oo dadka hadda mathalan ramadaanka oo kale isku diyaarinayay dad oo qofkii onlineka ka qaadanaya fiisadii oo uu iska tegaya meeshii intuu doono soo joogayo marka dad badan ayaa la filayey marka iyagoo arrintaas ka dadaalaya in aan meeshaas dhib ka iman muslimiintuna maaragtay dhib isku geysan ummadda kalena dhib aan loo geysan ayaa maaragtay ay joojiyeen waana arrin sharci ah oo arrintaas diinku ku qotanta oo nebiga sal ly wasalam xadiiskii saxiixa oo isagii dhahayay dhul uu ka dhacay daacuun ama xanuun lamida xanuunada faafa yaan la gelin haddii aad joogtidna ha ka bixin marka waxaa moodaa hadda howlahan lagu dhaqmayo wadamadan hadda aan joogno laftirkooda arrimo diiniyaay ku salaysan yihiin oo waa sidii nabig sal slam ugula dardaarmay waxaa kale oo arrintaasi saameysay salaadihii iyo masaajidyadii anigu guddiga amsa ku jira masaajidkii xalay baan maaragtay meeting lahayn waxaan go-aaminay in aan masaajidkii la xiro gaar ahaan salaada jumcada oo ilaa dad dhowr boqol oo qofa ay isku iskugu yimaadaan maalinta jimcada sidoo kale salaadaha qaarkood sida maqribka iyo cishaha ilaahay hadda waxaa furan salaada subax iyo salaada duhur iyo casar iyada laftirkeeda waxaan si hoose aan ula soconaa numberka meesha kusoo tukanaya maadaama la yiri boqol qof maaragtay meel iskugu imaan karto xiran waa in maaragtay arrimahaasi si hoose aan ula soconno oo aan aada uga warqabno marka arrintaasi walaal waa arrin runtii caam ah waana runtii culayskeedeeda leedahay waa gartay sheekh cabdikariinow tan amse iyo masaajidka waxaad tidhi salaadaha qaarkood weli dadku waa ku tukan karaan laakiin waxaad fiirinaysaan tirada boqol in ka badan lama ogolaa dadku inay isu yimaadaan sidaad og tahay marka sideed ku ogaaneysaan ama ku maareyneysaan in dadkaasu boqol aysan ka badan waxaan qiyaasinaa oo aan naqaanaa masaajidka stafka inta qof oo maaragta geli karta safkiiba marka intuu saf yahayna waa noo qiyaasan tahay marka waxaan ka qiyaas qaadan karnaa saf walba maaragtay siduu u buuxo iyo sida maaragtay masaajidka usoo camirmo markaas ayaan insha allahu tacaala go-aankeeda qaadan doonaa haddii ilaahay idmo marka kolleyba sida hadda muuqata salaadahaas waa salaado maaragtay numberkaas aysan masaajid kusoo tukan laakiin laga yaabo inay yimaadaan maadaama masaajidaka la xiray dadkii de shaqadii iyo maaragta howlo badanoo ay qaban lahaayeen aysan jirin waa laga yaabaa inuu numberka gaaro waxaana noo qorshaysan islamarkaasba inaan insha allahu tacaala joojino waa gartay marka safka laftigiisa waxaa aada loogu celceliyo la dhiiragelinayo waxay dhahaan social distancing oo macnaheedu yahay in dadka lagu dhiirageliyo mitir iyo bar inay isu jirsadaan ama saddex tallaabo sidaad ogtahayna dee dadku markay saf ku jiraan oo masaajid ku tukanayaan lugaha laysa saaraa arrintaas marka sidee u maareynaysaan
arrintaas laftirkeeda runtii aad baan uga doodnay social distancyga dee salaadeenii dadki waa tukanayaan marka ma imaan karto laakiin waa waxyaalaha hadda culeyska nagu haya oo laftirkeeda u baahan inaan insha allahu tacaala runtii aada uga fekerno sidoo kale waxaa muhiima iyadana inaan ogaano masaajidka dad waaweyn baa kusoo tukada oo runtii odayaal ah odayaasha iyo dadka da-daana sida aada og tahay xanuunkani waa u maaragtay u jilicsan yihiin marka arrimahaas oo dhan waa arrimo aan si hoose ula soconno aan rajaynanana insha allahu tacaala mar allaale markii aan dareenno in xaaladdu ay ay keentay in masaajidka la joojiyo salaadaha in inaan insha allahu tacaala joojino waana dee waana mas-uuliyadna saaran laakiin hadda maadaama salaadii iyo masaajidkii ummaddii muslimka ahayd xiritaankaas salaadihii xilliga waktiga aan la gaarayn numberkaas inaan ku degdegno waa arrin aan maaragtay rabnay inaana ku degdegin laakiin insha allahu tacaala xilligeeda ayay imaan doontaa dadkana waxaan ugu baaqaynaa si guud in ay guryahooda ku tukadaan sidaas wey sida saxda ah xilligan oo kale markay dhacdo arrimahan waxaa la yidhaahaa nawaasil waa waxyaalaha soo maaragtay soo yimaada oo dadka dhibta maaragtay ku haya oo xanuunadu kamid yihiin oo duufaanadu kamid yihiin oo rababka macnaha badan kamid yihiin fiqi dhan baa maaragtay culimmada udejiyeen fiqhu nawaasil la yidhaaho qofku inuu marka masaajid kusoo cararo waxaa ka fiican inuu safetyga iyo maaragtay naftiisa iyo dadka walaalaha kale intaba in uu ku dadaalo meeshii dhib ka imaaneysana inuu maaragtay iska daayo ka joogo sidaas weye sida diinta sharciga ah diinteeduna waa diin fudud maaragtay wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj diinta dhib lagama yeelin cibaadadeedu dhib ma aha in laysku dhibana ma aha marka in dadka laftirkeeda wacyigelin su-aalo badan baa so baa socda telefono badan baa soo dhacaya masaajidka maxaa loo xiray salaadihii maxaa loo diiday dadku waa inay arrintaasi ku baraarugaan waxaa laga yaabaa dadku dee diinta islaamka iyagoo la wada yaqaan laakiin markii xaaladahan oo kale la yimaado inaysan dadku macluumaadkoodu aada u badnayn ku saabsan marka in ay ka dambeeyaan dadka culummada ah iyo dadka community leaderska ay arrimahan maaragtay uga dambeeya uga dambeeyaan oo dhegeystaan baan ugu baaqayaa walaalaha dhammaan rag iyo dumarba marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala naga dulqaado waxaana ilaahay hadda xataa maqaal igu ah masaajidka laftirkiisa ama dad dhalinyaro ah oo maaragtay la ii sheegay inay maaragtay ama qof la ii sheegay inuu positive laga helay xanuunkaas oo soomaali ah marka arrimahaas waa khatar in dadku aysan soo dhexgelin qofkii wax isku ogna uu tago meelaha iyo goobaha loogu talagalay waa gartay golaha imaamada qaran waxay soo saareen fadwo shalay oo arbaca ahayd oo ay leeyihiin dadkao dhan ay kula talinayaan inay salaadaha guryahooda ku tukadaan marka dabcan idinku taas waa taageersantihiin waana raacaysaan si fiican aada iyo aad waa taageersannahay taas ayaa keentay inaan kulan deg dega maaragtay guddiga masaajidka runtii isugu nimaadno oo xalay aan maaragtay arrintaas ku falanqeyno ku lafagurno go-aamadaas cadcadna aan soo saarnay oo maaragtay aan jecel lahay inay dadka walaalahaana nala qaataan ayna la socdaan masaajidku inuu xiran yahay salaadii jimcada hadda ka hor waxaan sheegnay inaan markii hore oo lasoo sheegay go-aanka shanta boqol waxaan ka hadalnay in masaajidka laba jimca lagu tukan doono marka amarkaas waxaa ka dambeeyey go-aankan kale oo xalay aan qaadanay oo aan leenahay masaajidku wuu xiran yahay ilaa maaragtay father notice amaba maaragtay go-aan dambe inta maaragtay xaaladdu isbedelayso waa garta ugu dambeynta imise qof baan bay cimrada baaqatay saamaysay oo isu diyaarinaya ama diyaar u ahaa inay cimrada aadaan oo hadda la kansalay
sidaa og tahay walaal dadku runtii waayahan dambe aada bay cumradii iyo xajkii u aadayeen dhalinyaro iyo dad waaweyn intaba runtii number xadidan ma hayo laakiin aniga haddaan ka hadlo masalan cumrada aan qiyaastii rabadaan walba ilaa dad ku dhow toddobaatan lixdan qof waa maaragtay kaxayn jirnay dhalinyaro iyo dad waaweyn oo families ah dadkaas waa baaqanayaan intoo kalena dad kaleo sidoo kale muslimiinta si guudna dee arrintaas aad ba u saameynaysa soomaalida keliya ma aha marka runtii waa arrin culayskeeda leh laakiin dadka waxaan u sheegaynaa inuu ilaahay subxaanah watacaala ajarkii iyo khayrkii ay cumradaas ay niyeysteen ay ka heli lahaayeen ilaahay subxana watacaala siinaya iyagoo guryahooda jooga oo aysan waxba welwel isgelin marka insha allahu tacaala dadka waxaan ugu baaqaynaa soomaalida gaar ahaan in ay dad badan baa waxay raadinayaan xataa hublub meela ay inay wadanka ka baxaan meelo kale oo laga soo xajiya ama meelo kale oo laga soo cumraysto ama wadamo laga yaabo inuu maaragtay weli inay marka ina arrimahaas oo dhan aysan wax sharci ahayn dadku istejiyaan raacaanna nidaamka iyo dowladda iyo waddankaan ku dhex nool nahay saasayna diinteenu nafahaysaa saasaan ugu baaqaynaa dadka walaalaha dhammaan insha allah baaraka allahu fiikum
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho